galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabti ah labaiyo tobanka bisha janaayo sannadka laba kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com iyo f m-yada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabnimo ee idinkaga imaanaysaa washington waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab iyo nuur xasan nuur buqaari
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xisbiyada mucaaradka somalilan oo siyaabo kala duwan uga hadlay muran siyaasadeedka oogan qabashada doorashooyinka iyo guddiga doorashada ilaa ay uu ku dhawaaqeen dad badan baa haystay waa fake news oo cid labada xisbi ceebaynaysa ayaa soo saartay marka uma arko wax caqli ku dhisanoo dee laba xisbi oo muddo karo oo midnaba dalka ka taliyo midna dee intaa xisbi mucaarad u soo jiray ahaa tala ay keeni karaane waxaan u arkaa wax dee meel hoose waa halkii u hoosaysay oo dee xisbi gaadhi lahaa ayay gaadheen waxaa kalood maqli doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in uu dhaqan galay qorshaha kasoo saarista ciidanka maraykanka ee waqooyi bari ee suuriya halkaas oo ay in muddo ah ka wadeen dagaallo ka dhan ah kooxda daacish afhayeen u hadlay waaxda gaashaandhigga oo lagu magacaabo shan robertson ayaa jimcihii shalay shaaciyey in howlgalka kasoo saarista ciidanka maraykanka ee suuriya uu u socdo qaab ku salaysan iska warqabid iyo wada shaqayn dhammaan waaxaha dowladda waxaa kale uu intaasi raaciyey in howlaha ka bixista ay sidoo kale wadahadal kala sameeyeen isbahaysiga maraykanka iyo kooxaha ee wadashaqaynta ka dhexaysay ee ku lugta leh dagaalka ka dhanka ah daacish kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota xaaladda suuriya ayaa sheegtay inay arkeen ilaa iyo toban baabuur oo ah kuwa gaashaaman oo ka baxaya saldhigga alramelan ee gobolka alhasawa oo ku yaala dalkaasi suuriya iyaga oo baabuurtaasina kusii jeeday dhinaca xadka ciraaq
gabar dhalin yar oo u dhalatay dalka sacuudiga islamarkaana qoyskeeda kaga soo baxsatay dalka thailand joogta iyadoo sheegtay inay nafteeda usoo cabsatay ayaa magangeliye ka heshay dalka canada saraakiisha dalka thailand ayaa fiidnimadii jimcihii sheegay in gabadhan oo siddeed iyo toban jir ah laguna magacaabo rihaaf maxamed al qaanuun ay hadda usii jeedo dhanka iyo dalka canada magaalada toronto iyadoo sii mari doonta magaalada seoul ee caasimada dalka kuuriyada koofureed ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trudeau ayaa xaqiijiyey in dalkiisa uu siiyey magangelyo isagoo sheegay in gabadhan dhallinyarada ahi ay iyadu dooratay inay ku noolaato canada dhowr dal oo australia ay ka mid tahay ayaa wadahadal kula jiray hay-adda jamciyada qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan qaxootiga si ay magangelyo ugu fidiyaan gabadhaasi yar banaanbaxyada ay dalka faransiiska ka wadaan dibadbaxayaasha xiran jaakada jaallaha ayaa galay toddobaadkii sagaalaad xilli maanta amniga guud ahaan dalka faransiiska aada loo adkeeyey siddeetan kun oo ka mid ah ciidamada amniga ayaa lagu fidiyey dhammaan waddanka oo dhan toddobaadyadii dhowaa ayaa banaanbaxyadii ka dhacay magaalada baris waxa ay isu bedeleen rabshado iyadoo ciidanka booliskan ay adeegsadeen gaaska dadka ka ilmeysiiya dhinaca kalena ugu yaraan laba iyo toban ruux ayaa ku dhaawacantay kadib markii uu qarax ka dhacay dhismo ganacsi oo ku yaala bartamaha magaalada baris booliska ayaa ku sheegay in qaraxa ay uga shakisan yihiin gaaska la shito oo si qaldan uga tisqayfoorno lagu diyaariyo rootiga oo ku taala bartamaha magaalada baris
kooxda kubadda cagta san hose ertquakis ee kubad ee ka dhisan gobolka california ee dalka maraykanka ayaa qaadatay ciyaaryahan soomaali ah oo lagu magacaabo siciid xaaji siciid xaaji oo sagaal iyo toban jir ku dhashay xeryaha qaxootiga ee dalka canada ayaa usoo haajiray dalka maraykanka siciid waxa ay qoyskiisa degeen gobolka new hampshire ee waqooyi bari ee dalkan maraykanka ka hor inta aanu ku biirin kooxda san hoose siciid xaaji waxa uu usoo ciyaaray xulka qaranka maraykanka ee da-doodu ay ka hooseyso shan iyo toban jirada toddoba iyo toban jirada iyo weliba sagaal iyo toban sano jirka siciid ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay kooxdiisa cusub waxa uuna yidhi waan ogahay in shaqo adagii ay isugayso laakiin diyaar baan u ahay culayska waxa uu intaa ku daray diyaar baan u ahay wax walba kooxda cusub ee siciid xaaji ku biira ayaa ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee horyaalka kubadda cagta ee waddanka maraykanka waxaana la aas-aasay sanadkii kun sagaal boqol iyo lix iyo sagaashankii
galab wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayey waa voice of america washington aan ku horeyna ee xisbiyada mucaaradka ah ee somalilan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay muran siyaasadeed la xiriira qabashada doorashooyinka iyo guddiga doorashada xisbiga wadani ayaa warmurtiyeed uu maanta soo saaray ku sheegay inay ku adkaysanayaan in la kala diro guddiyada doorashada halka xisbiga ucid oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in doorashada la gelayo bisha novembar ee sanadkan guddiga iminka joogtada jooga ee doorashaduna ay qabanayaan wariyaha v o eda ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan soo diray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cud injineer faysal cali waraabe oo isagii mas-uuliyiin xisbigiisa ka tirsan ee warbaahinta kula hadleen hargeysa ayaa sheegay in xisbiyada kulmiye iyo cud ay ku heshiiyeen in doorashadu qabsoonto bisha koob iyo tobnaad ee sanadkan taasoo daba socotay heshiis ay shalay wadajir u soo saareen xisbiyada kulmiye iyo cud shirkaasi jaraa'id kadib ayaan guddoomiyaha xisbiga ucid weydiiyey waxyaabaha lagaga wada hadlay kulan maanta dhex maray xisbiyada ucid kulmiye iyo golaha guurtida iyo sidoo kale madaxweynaha somalilan waxaanu soo garanay waxaan tusnay u sheegnay shir guddoonka waxay nagu gadaaman iyo badbaadada dalka maanta inay saarantay gacantooda ilaahay ka sogo subxaana wa tacaala loo baahayay inaan ka aanay dhaafin wixii korisnimo ah dhaafeen oo maanta dalka iyo dalka loo naseexeeye labiyo siddeetan xildhibaan wakiil oon sharci ku fadhiyin haba yaraatee laakiin ay tahay sharci dara aynu ogolaanay isla baranay inaan loo danayn ee ummadda loo danaya qaranka
labada xisbiya ee ucid iyo kulmiya dabcan waa isku dhinaco sida go-aankiini shalay ka soo baxay heshiiskii meel baa ka wada taagay taarikhda doorashooyinka madaxweynuhu afar maalmood ka hor warqad uu qoray golaha guurtida oo uu ka dalbanayay inay waajibkooda dastuuriga ah gutaan oo macnaheedu tay wakhtigii doorashadu tichnikal ama farsam ahaan way dhici weydeeye muddo kordhintii hala galo dib loo dhigayay waxa uu ku soo qaaday golaha wakiilado keliya golihii deegaankuna dabcan labada doorasho waysa saarnaayeen arrintaa labadayna kala qaadaa idinka sidee muuqataa wax sharci ah oo meelu yaala oo xitaa la ururin kara halkaas oo lagu kordhin karaa oo awood loo leeyahay guurtu leedahay ma jirta oo dagaal inaga ma jirto
marka iyaga maxaa laga yeelaya mar haddii marka horeba aysa saarnayn labada doorasho golayaasha deegaanka iyo wakiiladu iminkana u muuqato in labadii la kala qaadayo maxaa xalkooda noqonaya golayaasha deegaanka waxa weeye iminkana waa la isa saaraya laakiin kuwan imanka meeyarada iyo goliyahi waa ina waqtigooma ku dhamaad meesha ka baxaan oo madaxweynuhu meeyaraya uu soo magacaabo oo annaguna u tastiirno isla garanada saddex xusbi in la keena weeye anuu nimaadna arrinta doorashooyinka golaha wakiilada iyo saddexda xisbi xisbigii wadani waxa uu leeyahay guddiga doorashada ilaa arrinteedii meel la saaro doorashooyin la geli maayo idinku waxaad tidhaahdeen doorashadu way gelayaan labada xisbi laba kun iyo sagaaliyo toban bisha koob iyo tobnaad arrintaasi sharciyan suurtagal mataa waa iska suurtagal sharcigan wuxuu odhanayaa laba xusbi wixii ka badan doorasho way geli karaan marka waa sharciyan waana iska adduunku way ka dhacdaa inuu xusbi qaado doorasho geesta kale xisbiga mucaaradka ee kale ee wadani ayaa iyana dhinacooda warmurtiyeed ka soo saaray mowqifkooda la xidhiidha heshiiska labada xisbi ee kale ee doorashooyinka warmurtiyeedkan ayaa qodobkiisa koobaad ahaa in xisbiga wadani uu soo jeedinayo in doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka la qabto sanadkan gudihiisa walow aan bil gaar ah si gaara loo tilmaamin gudoomiyaha kumeel gaarhka ee xisbigaasi cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde ayaan isna weydiiyey siday u arkaan heshiiska wadajirka ee ka soo baxay labada xisbi ee kale anugu markii horean arkay waxaa baanu qaatay fake news oo cid labada xisbi cambaaraynaysa oo ceebaynaysa inay soo saartay ayaabaan dad badna saasay u qaateen ilaa ayagu ku dhawaaqeen dad badan baa haystay waa fake news oo cid labada xisbi ceebaynaysa ayaa soo saartay marka uma arko wax caqli ku dhisanoo dee laba xisbi oo muddo karo oo midnaba dalka ka taliyo midna dee intaa xisbi mucaarad u soo jiray ahaa tala ay keeni karaane waxaan u arkaan wax dee meel hoose waa halkii u hooseysay dee xisbi gaadhi lahaa ayay gaadheen annaga waxaanu aragnaa doorashada waxaa qaban karaa komishin lagu kalsoon yahay oo xubnihiisana qaabka loo soo xiliyo loo siman yahay kaasaa la odhan karaa wuxuu qabtay doorasho xor oo xalaala annugu komishinka waanu daadifaynay waanu ka cabanay ama cabashadii dhegaha loo yeesho ama yaan loo yeelanne annaga halkiibay naga taagan tahay waxay naga taagan tahay annaga komishankani doorasho uu noo qabanayaa ma jirto gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud faysal cali waraabe waxa uu sheegay haddii xitaa aad diidan tihiin xubnaha guddida doorashada in xal la gaari karayo dhinaciinana aydan xitaa weli xubintii idinka xaggiina ka socotay aan iscasilin marka guddi doorasho oo aan xubintii idinka idinka socotay iscasilin sharci kala dirayaa jirin sida uu hadalka u yidhi muddadii ka dhammaanin sharciyadiisa hadal ka taagan waa sida uu yidhi idinku maxaa ku diidantihin horta waxa weeye tii horreyse tani maaha commission commishankan ka horreeyey oon isagoo weliba doorasho qaban oo dhowr bilood jiray ayaa labadii xisbi ee maantana iskaashaday isu kaashadeen in la kala diro iyagoo ku eedeynaya commishankaasi inaanu dhex ahayn xisbigii udub ee markaa joogay wuu aqbalay in la kala diro muu odhan wakhtigii kamuu dhammaanin muu odhan eedayntani maxkamad kama iman ee si uu doorashadana u badbaadiyo dalkana khilaafa uga yareeyo ayuu tallaabadaa u qaaday maantana xukuumaddan wax la gudboon hadday dalkii dadka u tudhayaan komishankan dee ma aha xagga samada kama imino ilaahay muu keenin annagaa keennay ama inay iscasilaan ama la kala diro wax alliyaala waxay doorashada u dhimaysaana ma jirto haddiiba golaha guurtida ku raaco soo jeedinta labada xisbi ee kale in noofembar doorashadu dhacdo idinku xisbiyahaan diyaar matiin aad doorashada ka qayb gashaan
guurtidu waxay eegaysaa xaaladaha dalka ka jira waxay eegaysaa komishinku markuu hadlay uu lixda qodob keenay wuxuu yidhi lixdaa caqabadood oo laga horqaada mooyaane marka lixdaa caqabadood la dhammeeyo ayaannu toban bilood u baahannahay guurtiduna iyadoon lixda caqabadood la dhammayn ama aan la muddayn dee jeebkeeda waxba kalama soo baxdo way isugu yeedhaysaa axsaabta xis walba gooniisa ugu yeedhaysaa daneeyaasha u yeedhaysaa bulshada reedka u yeedhaysaa cid walba u yeedhaysaa marka waxa hortaagan bay ka talinaysaa iyaduy ee laba xisba wax soo saaray dee xisbiyadeeda ma xukumaan guurtida ma xukumaan annagu heshiiskan labada xisbi galeen waxaanu aragnaa qodobo qarsoon baa ku jira waxaanu filaynaa in sidii doorashada loo geli lahaa sidii shirguddoonka loo qaybsan lahaa sidii mayrada loo qaybsan lahaa oo qarsoonay in halkan ku jirto barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
aad buu mahadsan yahay barqad maxamuud kaariye markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo jeedinaysa sahre ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo aanu ku soo koobno qaar ka mida dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ay baahisay laanta af soomaaliga ee v o a wararka soomaaliya waxaa ugu waaweynaa doorashadii madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka puntland lix iyo lixdanka xubnood ee uu ka kooban yahay baarlamaanka puntland ayaa maalintii salaasadii ee sideedii bishan janawari madaxweyne u doortay siciid cabdilaahi deni oo ka mid ahaa koob iyo labaatan musharax oo u tartamayay xilka madaxweynenimo ee maamulkaasi wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb ayaa salaasadii warbixintan ka soo diray garoowe doorashada osaaka ee bara sagaalkii iyo qadar daqiiqada ah ka bilaabatay hoolka baarlamanka puntland islamarkaana ay galeen koob iyo labaatan musharax oo u taagnaa xilka madaxweynaha ayaa waxaa wareegga labaad usoo gudbay musharaxiinta kale ahaa siciid cabdulaahi deni jenaraal asad cismaan cabdulaahi iyo faarax cali shire waxaa xusid mudan in madaxweynihii hore cabdiweli maxamed cali gaas uu ku haray wareegga koowaad isagoo helay sideed cod oo keliya ugu dambeyntii waxaa wareegga saddexaad isugu soo haray siciid cabdilaahi deni iyo jenaraal asad cismaan cabdulaahi oo kala helay jenaraal asad soddon iyo kow cod iyo deni oo helay soddon iyo shan cod gudoomiyaha baarlamanka puntland cabdixakiin maxamed axmed ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada
natiijadii wareegga saddexaad ee doorashada madaxweynaha dowladda puntland labadii mudane ee ku tartamayey waxay u kala heleen codkii sidan soo socota kow jenaraal asad cismaan cabdulaahi wuxuu helay soddon iyo kow cod laba siciid cabdulaahi deni wuxuu helay soddon iyo shan cod lix iyo lixdankii cod ee xubnaha golaha wakiiladu saas ayay ku dhan yihiin waxaan marka qirayaa inuu ku guulaystay madaxweynaha dowladda puntland shanta sane ee soo socota laba kun sagaal iyo toban ilaa laba kun saddex iyo labaatan ama labaatan iyo saddex mudane siciid cabdulaahi deni deni ayaa uga waramay v o a dareenkiisa daqiiqado kadib doorashadiisa madaxweyne v o a nuux muuse birjeeb waxaan raba dareenkaaga marka hore inaan ku weydiiyo runtii dareenkayga aad buu u fiican yahay maadaama doorasho nabad ah oo deggan ay dhacday waxaan ugu hambalyeynayaa shacabka reer puntland sida wanaagsan ay u agaasimeen iyaga iyo guud ahaan xildhibaanadii matalayaba marka guud ahaan shacabka reer puntland waa salaamaya waana mahadsanyahay haddaba waa kuma madaxweynaha cusub ee puntland wariyahayaga jacfar kuukay ayaa inoo soo koobaya taariikh nololeedkiisa siciid cabdulaahi maxamed oo dani loo yaqaano waxa uu sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo lixdankii ku dhashay magaalada muqdisho ee caasimadda uwa soomaaliya waxa uu waxbarashadiisa hoose dhexe sare iyo weliba tan jaamacadda ku qaatay isla muqdisho heerka labaad ee jaamacaddana waxa uu ku diyaariyey jaamacadda butra ee dalka maleysiya waxa uu ka soo shaqeeyey xilal kala duwanna ka soo qabtay hay-ado iyo jimciyado kala duwan oo ka shaqeeya waxbarashada ganacsiga iyo samafalka siciid cabdulaahi dani waxa uu ka mid noqday xildhibaanada baarlamanka soomaaliya sannadkii labada kun iyo laba iyo tobankii waxa uuna xubin ka noqday guddiga deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah ee baarlamanka soomaaliya sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii waxa uu noqday wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya siciid cabdulaahi dani waxa uu ka mid ahaa musharaxiintii u ordaysay xilka madaxtinimada dalka soomaaliya doorashadii la qabtay februari sideedeedii sannadkii labada kun iyo toddoba iyo tobankii maanta oo ay taariikhdu tahay sideedda janawari ee labada kun iyo sagaal iyo tobankana waxaa loo doortay madaxweynaha maamul goboleedka puntland madaxweynaha cusub ee puntland ayaa la doortay xilli aad looga dayrinaya ammaanka gudaha puntland sidoo kalena dadweynuhu ay ka cabanayaan musuq maasuq iyo maceeshada oo qaaliyowday haddaba xaaruun macruuf ayaa arrimahaasi iyo qodobo kale kala sheekaystay cabdirasaaq ciise khaatumi agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka ee puntland haruna waxay u badan tahay arrimo siyaasadeed sidaa la socota muddadii ugu dambeysay waxaa jirtay xoogaa iskhilaaf udhexeeya qaar ka mida maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka kaasoo u badnaa inta badan mid ku eg yani ishayn ay ishayaan madaxda shaksiyan sidaan u arko aan ahayn mid ku saabsan maxay ahayd sharciyadda ama qiyamka laga rabo maxay ahayd mujtamaca guud ama sirka guud ee ummadda uu ku salaysnaa inta badan ishayn ay iyagu isu hayaan dano aanan ka sheekeyn karin waa gartay marka puntland markay noqoto arrimaha amnigu aad bay muhiim u yihiin maxaad dhihi lahayd waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka puntland ay danaynayaan inkastooy muhiimta inaan xusno in dadweynaha puntland aysan soo dooranayn qofka hogaaminaya maamulka balse ay yihiin xubnaha baarlamaanka dadka soo xulanaya marka rabitaanka dadka iyo doorashada xubnaha baarlamaanku ma iswaafaqi kartaa waxay rabaan shacabka puntland waxa weeye waxa keliya oo dhibaatada haysataa waxay tahay oo ay dhaafilayihiin waxa weeye waa qabyaalada oo xoogaa aada moodid inay caqiidadiiba ka xoog badatay oo aan loo eegayn inta badan qofka waxqabadkiisii ama raadkiisii hadduu horey usoo shaqeeyey hadduu dowlad usoo shaqeyn jiray ama hadduuba madax soo ahaan jiray aan la eegayn wuxuu hore usoo qabtay inta badan waxa wax lagu cabiro ay tahay dhanka qabiilka waxaa halkaa dhigay puntland waa musuq maasuq ee tuseed ah oo aan lahaynba maxay tahay hawdaag lagu cabiraba hadda aan la heli karin marka waxa ay ka duulayaan oo dadka maankooda ka guuxaya in la helo madaxweyne musuq maasuq ka madax bannaan madaxweyne rabitaan uu ku jiro inuu amniga wax ka qabto
haatan aynu u kacno dhanka somalilan iyo wararkii ugu waaweynaa toddobaadkan maalintii axaddiiyo toddobaadkan wasiirka gaashaandhigga ee dalka britain ayaa booqasho ku tegay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan waxaana uu la kulmay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne muuse biixi cabdi warbixin amuuraha ku saabsan waxaa hargeysa ka soo dirtay wariyahayaga sagaal mustafa xasan wafdi ballaadhan oo uu hogaaminayay wasiirka difaaca ee dalka ingiriiska gavin williamson ayaa booqasho rasmi ah ku yimid somalilan wasiirka ayaa waxaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi kulankani oo ahaa mid saacado badan qaatay ayaa labada dhinac waxa ay ka wada hadleen waxaanu wax ka weydiinay afhayeenka madaxtooyada ee somalilan mudane maxamuud warsame jaamac kulankan waxaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loosii derdergelin lahaa horumarinta arrimaha iskaashiga ee labada dal ka dhexeeya madaxweynahana waxaa ku wehelimayay kulankan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga wasiirka gaashaandhigga iyo safiirka somalilan u qaabilsan wadanka u k waa hagaag marka kulankani intuu sii socon doonaa maxamud een wasiirku se imise maalimood baa laga yaabaa inay booqashadiisu ku ekaato kulankani maantuu ahaa waa wafdi dalka yimi weeyaan kulankii ugu horreeyey maanta madaxweynaha wada yeesheen ayuu kulankanina ahaa marka wasiirku muddadu dalka joogo wuxuu kulamo la qaadan doonaa laamaha hay-adaha dowladda kale ee dalka iyo ciddii ay qusaysay booqashadiisa ama safarkan uu dalka ka yimi ajendihii uu daaranaa ciddii ay qusayso kamid a xukuumadda dalka jamhuuriyadda somalilan sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
dhegaystayaal guud ahaan wararka iyo warbixinaha ka baxa laanta af soomaaliga ee v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaan mawjadaha gaagaaban efemyada bariga afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadkuna waa nagayntaa tan iyo kulankeenna dambana sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saxre ciidla nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haatan wax dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan garbey daanduray iyo caashe ibraahim aadan caashicuud
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahinow dhambaalka ugu horreeya horta ma soo qabtaa mise adaa soo qabanaya noo soo qabo waa tahay waxa uu naga soo gaaray ayeeyo dahabo ibraahim maxayle waxaa kaloo dhambaalkan kula jira adeer axmed cali xasan gaafow axmed muxyidiin xasan gaafow iyo xaaskiisa faadumiina muumin iyo caruurtooda shariifo muxyidiin xasan saygeeda maxamed cabdiqase iyo caruurtooda jawaahir muxyidiin xasan iyo saygeeda cabdulaahi bashiir iyo caruurtooda sacdiye muxyidiin xasan iyo saygeeda nuur estro baa la yidri waa magac waa hor igu dambeysa waxaa kaloo dhambaalkana ku jira cabdalla cali xasan iyo xaaskiisa ubax iyo caruurtooda cali muxyidiin xasan iyo xaaskiisa muno axmed mukhtaar iyo caruurtooda xasan muxyidiin xasan iyo xaaskiisa ayaan iyo caruurtooda xuseen muxyidiin xasan iyo xaaskiisa fayloon baa la yiri iyo maryan muxyidiin xasan iyo seegeeda nuur xasan nuur bukhaari iyo caruurtooda fatxiya muxyidiin xasan gaafo iyo cumar muxyidiin xasan gaafo iyo cabdulqaadir muxyidiin xasan dhammaan dadkani oo kala jooga maraykanka dooxa qatar iyo soomaaliya waxay u hambalyeynayaan abuukar faysal muxyidiin iyo shamse maxamed muuse oo khamiistii aanu soo dhaafnay ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaana aan leenahay bay yidhahdeen noqda kuwii isku waara ubad kheyr qaban rabbi uu kala siiyo aamiin waa tahay waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray maxamed iimaan garboole iyo aabe nuur cabdi cali iyo hooyo fawsiye shire aabe siciid cabdulaahi xasan rakuub hooyo ifraax cali nuur maxamed nuur cabdi siciid nuur cabdi nadiir cabdulaahi xasan rakuub iyo batra cabdulaahi xasan rakuub waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan maxamed nuur cabdi cali iyo waxay yidhaahdeen nadar cabdulaahi xasan rakuub oo meherkoodu uu ka qabsoomay hargeysa waxaanay leeyihiin waxaan meherkiina eebida kaga baryaynaa inuu idin horseedo guur khayr qaba aamin heesta ugu horreysa ee barnaamijka ibraahim oo balna soo qabo qoortaada dheeroo lagu qoray cabaaryaha haye marka aad xaggayga u soo qalluucisaaba
hay
haye ma liqda ay qabataa miyule waa heesta qormo codadka labada fanaan cabdisalaad aadan beer dalaacsho iyo xaliimo khaliil mogool
xaradu qarisaad qamarey quruxdeeda leed xareedu qarisaad qamarey quruxdeeda leede qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee qanjidho laegtae kama u qadinine qalbi jire ilaahay qayahiyo sharafte qanjidho laegtahay kama u qadinine markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamoyaaylege markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamoyaaylege qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuq loo cisaabeey malaqdaay qabaadka
qorraxdu aroorti qaar la soo baxdo anaadku qarin baad umarow qabadeed hilceede qorraxdu aroorti qaar la soo baxdo anaadku qarin baad umarow qabadeed hilceede nebi yuusuf quruxdiye qadirka ruusciyaad adna qaybi ka wadatayood qayrkaa ku dhaaftenebi yuusuf quruxdiye qadirka ruusciyaad adna qaybi ka wadatayood qayrkaa ku dhaafte haddaan qado anfaaciga anfaaciga haddaan qado anfaaciga anfaaciga adan kugu qabooba haddaan qado anfaaciga anfaaciga haddaan qado anfaaciga anfaaciga adan kugu qabooba ee markaad uqunu dhaagcaagdo talaabadaad qaadi daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay qosashaa nafteedi markaad qunu dhaaqaagdi talaabadaad qaadi daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay qosashaa nafteedi
labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganya qayrabaho loo qaaday heensa qutunkeeda leey labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganya qayrabaho loo qaaday heensa qutunkeeda leey dayax qadimaadiisii aancaad ku qariniyo cirko sagal ku qaydmiyo qurashtii haweenkaay dayax qadiimadiisii aan sagaal ku qariniyo cirko sagal ku qaydmiyo qurashtii haweenkaay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabaadada markaad xaggayga suuqa loo cisaabeey malaqda ay qabataa
waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole qadafku hadlimaaye amantaan ku oqiray waa midaad u qalantood qaya aad ka gaadheen qadafku hadlimaaye amantaan ku oqiray waa midaad u qalantood qaya aad ka gaadheen wax ilaahay kuu qoray oo ku qoray wax ilaahay kuu qoray oo ku qoray laga qaadi maaye wax ilaahay kuu qoray oo ku qoray wax ilaahay kuu qoray oo ku qoray laga qaadi maaye ee markaad qunu dhaabcaaqdo talaabadaada qaado daymada ilqabad kale ay qoraan si egtay eeqsashaa nafceeda alla markaad qunu dhaabcaaqdo talaabadaada qaado daymada ilqabad kale ay qoraan si egtay eeqsashaa qormo ayaan intaas ku dhaafaynaa xaggii dhambaalada haddaan ku noqonno dhambaalkan wuxuu caasha naga soo gaaray ayooyin raxmo macalin aadan xuseen iyo cadday macalin maadey iyo ayeeyo leylo cabdiraxmaan cabdi iyo faadumo cusmaan cabdinuur iyo waxay yidhaahdeen salaamo cusmaan cabdinuur adeer cabdinuur cusmaan iyo eedooyinkeenna oo kale ah bay yidhaahdeen sacdiyo isaaq bataar jawharo xaaji aweys iyo waxay yidhahdeen abti cali cabdulaahi macalin cali quuy cabdikariim maxamed nuur iyo zahro maxamed nuur booshaal faadamo maxamed nuur booshaal iyo najmo maxamed nuur booshaal iyo bishaaro maxamed nuur booshaal iyo farxado sakariya batar faadimo xuseen ganey iyo aadan xuseen ganey iyo ibraahim xuseen ganey cabdixamiid xuseen ganey cabdinaasir macalin cusmaan iyo cabdulaahi macalin cusmaan aadan mursal dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay tahniyad halkan uga diraan aabe maxamed nuur booshaal iyo hooyo faadimo maxamed oo wiil uu ugu dhashay bay yidhaahdeen baydhabo wiilkaasna waxaa loo bixiyey cabaas maxamed nuur booshaal waxaana ay leeyihin allah ka dhigi kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay dhambaalkanna waxaa diraya hooye faadumo saalax ducaale aasiyo cumar ismaaciil samiire cumar ismaaciil nimco cumar ismaaciil yurub cumar ismaaciil iyo cabdifataax cumar ismaaciil iyo eedo nuura cali daahir iyo saygeeda faysal maxamed cali sacdiye faysal sumaya faysal safa baa layidhahdaa waa safa faysal way ku magac dheer tahay iyo qaali cabdikariim bashka baa layidhaahdaa iyo habaryar fawsiye cali xirsi iyo maxamed baroon cabdikariim waxay dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo u dirayaan naseexo maxamed cali daahir iyo zakariye shire cilmi oo ku aqalgalay magaalada garoowe waxay leeyihiin aqalgalkiina allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray caasho maxamed buyow iyo yuusuf buyow oo ku magac dheer naani iyo mucaad buyow muscab buyow cadde buyow iyo nuurto buyow xabiibo buyow asmo buyow amaal buyow amiiro buyow ayaan buyow cabdinuur aadan iyo maxamed xasan cusmaan iyo cabdicasiis xasan cusmaan iyo cabdiraxmaan xasan macalin cabdi iyo maxamed sheekh ibraahim yuusuf sheekh ibraahim xasan sheekh ibraahim asmo sheekh ibraahim xabiibo sheekh ibraahim cayni sheekh ibraahim iyo xasan nuur aadan iyo maxamed nuur aadan aadan nuur aadan iyo cabdi nuur aadan dhammaan reer buuyow iyo asxaabta waxa ay kala joogaan muqdisho hargeysa shiinaha galdugob iyo qardho waxayna jecel yihiin inay taaniyad hawada u marayaan maxamed buuyow iyo cayni sheekh ibraahim oo wiil ugu dhashay baydhabo ducaduna waa xaggeena waxaa leenahay wiilkaas allah ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca anigan aaminayaan raacinayaa heesta labaad ee barnaamijka ibraahino bal haddaad dhegeystayaasha usoo qabato waxaan u soo qabanaynaa dheexaan waxaa heestaas wadajir ugu luqaynayaa cumar haybad iyo nimcadareen
Kalibaa u dhigan wax dhaykaroon.
waa tahay haddii aan dhinaca dhambaallada mar kale ibraahin oo aan jalleecnana waxaa dhambaalkan oo ah hambalyo aroos dadka diraya ugu horraysa ayeeyo dahbo ibraahim xayle adeer cali xasan gaafo habaryar xaliimo ibraahim xayle iyo carruurtooda eed zahra muuse cumar meeraale iyo habaryar xabiibo maxamuud cumar iyo axmed muxyudiin xasan gaafo iyo xaaskiisa faadumo muumin iyo carruurtooda safiyo muxyudiin xasan saygeeday maxamed cabdi qase iyo carruurtooda jawaahir muxyudiin xasan iyo saygeeda cabdulaahi bashiir iyo carruurtooda sacdiye muxyudiin xasan iyo saygeeda nuur estro cabdalla cali xasan iyo xaaskiisa ubax iyo caruurtooda cali muxyudiin xasan iyo xaaskiisa muno axmed mukhtaar iyo caruurtooda xasan muxyudiin xasan iyo xaaskiisa ayaan iyo caruurtooda xuseen muxyudiin xasan iyo xaaskiisa fayloon iyo maryan muxyudiin xasan iyo saygeeda nuur xasan nuur bukhaari iyo caruurtooda farxiyo muxyudiin xasan gaafow iyo cumar muxyudiin xasan gaafow iyo cabdulqaadir muxyudiin xasan dhammaantood waxay kala joogaan maraykanka dooxa qatar iyo soomaaliya waxaanay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan abuukar faysal muxyudiin iyo shamse maxamed muuse oo khamiistii aanu soo dhaafnay ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaanaan leenahay bay yidhaahdeen noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo anigan waxaan raacinayaa aamiin dhambaalkana waxa uu nooga yimid shucayb sheekh maxamed iyo muxudiin sheekh maxamed suldaano sheekh maxamed nuur sheekh maxamed cabdulaahi sheekh maxamed najmi sheekh maxamed reer sheekh xasan bitey isaaq sheekh xasan bitey xasan sheekh xasan bitey nuuriya sheekh xasan bitey faadumo sheekh xasan bitey daabe sheekh xasan bitey udgow sheekh xasan bitey adeer maadey maxamed bitey iyo eedo siciido iyo waxay yidhaahdeen adeer cali maxamed bitey caliyow iyo faaduma yarey maxamed bitey iyo abshir cali kaalmoole bitey iyo waxay yidhahdeen ugaas cali kaalmoole bitey waxaana ay joogaan dhammaantood baydhabo diinsoor qansax dheere saakow baardheere ethoobiya kenya turkiga sweden finland iyo mareykanka waxayna taaniid gaarsinayaan aabe sheekh maxamed sheekh xasan bitey iyo waxay yidhaahdeen eedofaayow dhaayow oo wiil uu ugu dhashay gobolka baay waxaanay leeyihiin wiilkaas allaha ka dhiga kii soo weynaada oo dadkiisa dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaan leenahay anigan aamin ayaan raacinaya dhambaalka xigana waxauu naga soo garay bashiir cabdiraxmaan sheekeeye iyo zakariya cabdi faarax iyo cabdiraxmaan maxamuud awnuur iyo shiine xasan cilmi salaad barre cilmi maxamed yuusuf cali cali salaad maxamed axmed xasan jaamac cabdulqaadir gamaadiid iyo ramadaan cabdalla axmed iyo axmed yuusuf cali iyo ayaan cabdalla maxamed iyo ugu dambeyntii maxamed xasan jaamac wuxuu ku magac dheeryahay tarabi waxay dhammaantood kala joogaan dalka iyo dibadda waxaanay tahniid dhalasho oo farxad leh u dirayaan aabe ibraahim sheekh cumar iyo hooyo aamino barre oo ay gabari ugu dhalatay magaalada gurceel waxaana gabadhaasi loo bixiyey baa layidhi sumaya ibraahim sheekh cumar ducada waa xaggeena baa layidhi waa tahay waxaan ugu ducaynaynaa sumaya oo gurceel ku dhalatay in ilaahay uu ka dhiga tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax u tarta aamiin waa tahay caasho dhambaalkana wuxuu nooga yimid ayeeyo faadumo xaaji xuseen hooyo muraayad xaashi cali jiir iyo aabe ducaale dubbad barqadle hooyo sacdiye maxamed sheekh cali iyo aabe cabdi xasan cali habaryar farxaan axmed shirwac iyo abti cabdulaahi axmed shirwac xiinfinin abti cabdulaahi binow iyo abti cabdulaahi sheekh cali nuur maxamuud sheekh axmed mascade waa wariyaheena v o a maxamed amiin maxamuud mascade iyo maxamuud ducaale dubbad jiijo maxamed kulane dhammaan reer cali jiir reer xaaji xuseen sheekh ibraahim iyo reer dubbad barqadle iyo reer xasan cali iyo reer maxamed sheekh cali waxayna taaniid u darayaan qise ducaale dubbad barqadle iyo cula cabdi xasan cali oo meerkood uu ka qabsoomay magaalada london waxayna dhammaantood leeyihiin meerkaas allaha ka dhigo kii idin horseeda aqalgal wanaagsan iyo guur bashbashii barwaaqa aad kala kulantaan eebana uu idinkala siiyo ubad qayr qaba aamiin heesta kale een caasho u gudbayno waa nacab jacayl waxaa ku luqaynaysa haniyeta
Anaku loo miyaa dhib, nabiga qoweenu geys.
waa tahay nacab jacayl iyo codkii haniyeeta ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada haddaan ku noqono dhambaalkanna waa aroos waxaana dadka diraya ugu horeeya cabdinaasir macalin roobow iyo waxaa kaloo ku jira cabdiladiif barre aadan maxamed suubow cabdulaahi iyo saciid maxamed dictor filis baa la yiri iyo sidoo kale xasan cabdiraxmaan maxamed iyo maxamed nuur waxaa loo yaqaanaa buraale iyo xamdi jaamac baaruud iyo sidoo kale nasra aadan maxamed iyo master isaaq waxaa loo yaqaanaa baa layidhi jiitan dhammaantood waxa ay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxaanay hambalyo u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi abshir aadan maxamed iyo xaawaluul arooskoodu ka dhacay degmada baar dheere ee gobolka baay taarikhdu markaay ahayd disembar sanadkii laba kun sideed iyo tobanna ducada waa ibraahim xasan daandire baa lyidhi waa tahay degmada bardaale ee gobolka baay ayay ka dhacay arooskaas ibrahim waxaa ugu ducaynaysaa waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii aad bashibashii barwaaqo kala kulantaan iyo owlaad kheyr qabta dhambaalkan caashi wuxuu noogu yimid adeer ibraahim sidow cabdi iyo adeer cadow nuur booshaal iyo nuur sheikh munoor booshaal iyo muxudiin sheekh munoor booshaal ibraahim sheekh munoor booshaal nuuney sheekh munoor booshaal iyo cadday sheekh munoor booshaal nuurto sheekh munoor booshaal iyo sheekh aadan ibraahim sheekh booshaal iyo maxamed gaabow cabdiraxmaan bashiir cali yarow cabdisalaam iyo malayko nuur ibraahim sheekh iyo cabdulaahi xaaji kalar iyo macalin cusmaan aadan mursal waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay taanid gaasiyaan aabe maxamed nuur booshaal iyo hooyo faadumo maxamed oo wiil uu ugu dhasha baydhabo waxay leeyihiin wiilkaasi ha noqdo kii soo barbaara oo waalidkii iyo dadkiisaba anfaca aamiin hambalyo dhalasho ayaan markana gacanta ku haya waxaana lagu soo bilaabay waan idin salaanay dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada baa layidhi marka xiga baa layidhi annaga oo kale ah dhammaan reer mukhtaar sheekh abuukar iyo aabo mukhtaar sheekh abuukar iyo hooye maryan nuur cabdi iyo sidoo kale cabdisalaan cabdiraxmaan cabdulcasiis maxamed deeq farxiyo ismaxaan iyo sterlin waa dhammaantood ilmo mukhtaar sheekh abuukar waxaanay hambalyo dhalasho u dirayaan walaalkan bay yidhaahdeen oo ah abuukar sadiiq mukhtaar iyo najmo cabdulqaadir oo wiilugu dhashay magaalada muqdisho shantii bishan janawari ee sanadka laba kun sagaal iyo toban waxaanan leenahay bay yidhahdeen soo barbaaroo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray habaryar xabiibo maxamed cumar iyo saygeeda abti axmed xasan colow iyo habaryar xaliimo ibraahim ifraax axmed xasan saygeeda zakariye iyo carruurtooda igraam axmed iyo saygeeda iyo carruurteeda cabshir axmed xasan iyo xaaskiisa caasho iyo carruurtooda faysal axmed xasan cabdifataax axmed xasan cabdiraxmaan axmed xasan iyo intisaar axmed xasan waxayna hambalyo farxad leh u dirayaan abuukar faysal muxuudiin iyo shamse maxamed muuse oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin isku waara anigana amiin ayaan raacanaya ibraahino bal heesta xigtana haddaan noo raaciso intaada nasan waa hees ay wadajir ugu luqeeyaan cabdiqaadir buunis iyo dacosta
jaceelka ma horjoogsahaaye halkankii jaceelka ma horjoogsahaaye halkankii jaceelka ma horjoogsahaaye waa ku lahaa
codadkii cabdiqaadir bunis iyo jidda costa ayaa intaas ku dhaafeenaa xaggii dhambaalada dhambaalkan oo ka mid a labada dhambaal ee dhinacayga ugu dambeeya ibraahino waxa uu naga soo gaaray aabe cabdulaahi xaaji aabe isaaq shariif ibraahim iyo aabe cali shariif ibraahim hooyo maryan shariif xuseen iyo hooyo ruqiyo shariif maxamed hooyo xaliimo shariif xuseen iyo eedo faadumo shariif cismaan iyo cabdinaasir shariif cadow xaaskiisa xasan nuur aadan iyo xaaskiisa muumino shariif cali abti abubakar shariif cabdulaahi iyo xaaskiisa abti nuur shariif cabdulaahi iyo xaaskiisa xasan shariif cali iyo xaaskiisa cabdiqani shariif cadow iyo xaaskiisa waxay dhammaantood dadkan oo kala jooga kenya maraykanka iyo south africa ay tahaniyad dhalasho hawada u marinayaan maxamed shariif isaaq iyo marwadiisa aamina shariif cabdulaahi oo wiil ugu dhashay taariikhdu markay ahayd waa layidhi koob iyo soddonkii bishii diseembar ee sanadkii tegay laba kun sideed iyo toban magaalada nairobi dalka kenya waxaana wiilkaasi loo bixiyey baa layidhi ibraahim waxaanaay leeyihiin noqo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u taraa aamiin caasha dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray aabe cabdi cigaal ciise iyo hooyo maryan huurse warsame iyo aabe aadan cabdinuur shire hooyo raxiimo cabdulaahi iyo aabe raage bootaan adeer cabdideeq bootaan cabdi kaafi ismaaciil maxamed aadan cabdinuur iyo farxiye aadan cabdinuur iyo maxamed cabdi deeq dhammaan reer cabdi cigaal ciise iyo reer guuleed jimcale waxa ay jecel yihiin dhammaantood inay taaneed gaarsiiyaan bashiir cabdinuur shire iyo raxmo cabdi cigaal ciise oo arooskooda uu ka qabsoomay baaltaag degmada galaadi doolo waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiinna waxaan leenahay allah ka dhiga arooskaasi kii lagu raayo eebbana uu idinkala sii oo badqeyn qaba hambalyo aroos oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay dhambaalka ugu dambeeya barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaana la yidhi annaga oo kala ah asxaabtan waa tahay waxaa ugu horreysa hooyo nuur oo cilmi cawaale hooyo ceebla ku xigta bilaal axmed sidoo kale waxaa dhambaalkan ku jira dadka diraya maxamed axmed faarax farxiye axmed faarax nadiifo axmed faarax liibaan axmed xasan maalin iyo sidoo kale jamaal axmed cusmaan iyo xasan maxamed cilmi maxamed shidane barre iyo maryan cabdiraxmaan iyo xasan cilmi shiiqow iyo azal waa anzal dhuubow iyo canab cabdulaahi iyo sidoo kale cabdulaahi axmed faarax doctor imaam uu ku magac dheer yahay dhammaan dadkani oo kala jooga sweden maraykanka shiinaha uganda kenya iyo gudaha dalkaba waxay hambalyo iyo bogaadinna u dirayaan oo farxad le baa layidhi ay ku dheehan tahay caruuska baa layidhi doctor axmed faarax iyo caruusada ubax dhuubow oo lagu naanayso ubaxladan oo uu arooskoodu ka dhacay magaalada gaarisa ee wadanka kenya maalintii isniinta baa layidhi ee taariikhduna ay ku beegnayd waa sanadkii hore bay yidhaahdeen koob iyo soddonkii bishii diseembar laba kun sideed iyo toban waxaana leenaha bay yidhahdeen isku waara ubad kheyr qabana rabbaha idinkala siiyo aamiin
barnaamijkeennii dhambaalka iyo salaamaha iyo heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeeni galabnimo
cid ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa weeljireedu kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono haddii aan laydmo toddobaadka dambe sidaas iyo
This is